saamaynta ka dhalatay sawir gacmeedyada ku saabsan nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam ee kasoo bilaabatay dalka faransiiska oo ay dhibsadeen dadka muslimka ah ayaa u muuqata mid ku baahday caalamka islaamka oo dhan taas oo dowladaha islaamka iyo culimmada diinku islaamku ay ka hadleen culimada soomaaliyeed ayaa arintan cambaareeyey sidaa uu faahfaahinayo sheekh cali wajiis oo ka mid ah culimada soomaaliyeed runtii arrintaas annaga ka culimmadii soomaaliyeed haddaan nahay dowladda soomaaliya lafteedu bayaan ayay kasoo saartay oo waxaan caddaynaynaa annaga culimadii haddaan nahay in aan arrintaas iyo shacabka soomaaliyeedba aad iyo aada uga soo horjeedno shir jaraa'id oo culimmadu ay qabteen baana runtii lagu caddeeyey haddana waa ta'kiidinaynaa wax la aqbali karana ma aha waana in maaragtay arrintaas laga dhiidhiyaa lagana hortagaa maxaa yeelay muqadasaadka ugu noogu qaalisan ama noogu qiimaha badan diinteena islaamka ugu waaweyn inta maaragtay ay xushmaysay ama ay qiimaysay ayaa si fudud maalmahan ayaa loo loo aflagaadeynayaa waana arrin aan macquul ahayn in la aqbalo falcelinta ka dhalatay arrintan ayaa sabab u noqotay in dad muslimiin ah iyo dad kale oo aaminsan diinta masiixiga lala beegsado weeraro la xidhiidha xiisada ka dhalatay dilka macalinka faransiiska ah ee soo bandhigay sawirada nebiga caleyhi salaatu wasalaam arrintan oo ay culimmada soomaaliyeed cambaariyeen iyaga oo sheegay in loo baahan yahay in eeddu ay ku koobnaato qofka falka geystay balse aanay ahayn in la beegsado dad aan waxba galabsan sida uu faahfaahinayo mar kale sheekh cali wajiis qofka nabiga caayay asaga shaksigiisa waa in la qabto maxkamada la saaro oo cuquubadiisa la marsiiya sharciga ah waa waa waajib laakiin in dad kaleeto oo ku caqiida ah ama ku diin ah loo loo dhibaateeyo islaamku ma aqbalayo mana mana ogola aayaddaas qur-aankan u daliil alla leeya walaa tadiru waadilatan wadila ukhraa iyo maaragtay sidoo kaleeto muslimiintu ayaga oo gaaladii ama saliibiinta ha ahaadaano ama ha ahaadaano mushrikiintii hore oo maka iyo meelo kale joogta jasiiratul carab ku nooleed ha ahaadaane iyadoo layska celinaayo duulaamadii ay islaamka soo qaadaayeen ayaa haddana waxaa ku dhex noolaa dowladda islaamka dad diiman kala duwan haysta oo yuhuud leh oo nasaaro leh oo kuwo kale leh oo mushrikiin leh haddana gaalo waaye ma loo dilayn mana loo dhibaataynayn marka arrintaasu ma bannaana in qofka inuu diint diinteeda diin ka duwan haysto ousan muslim ahayn inuu dimbilo loo arko oo loo dilo ama loo dhibaateeyo ama loo dhaco marna ma bannaana ma lagu colaadi karaa shucuubta kale oo kirishtanka waxa ay sameynayeen xagjirka yurub iyo maraykanka meelo kamida ku nool oo afcaasha xun sameynaya maya maya shaqo iskuma leh runtii dowladaha yurub iyo maraykanka oo reer galbeedka guud ahaan waxa ay ku ammaanan yihiin oo ay tahay in aada loogu ixtiraamo furfurnaashada iyo soo dhoweynta shucuubta muslimiinta iyo kheyr muslimiinba isugu jira oo dhibaatooyinka wadamadooda ay ku haysata ay soo dhoweeyaan aada bay usoo dhoweeyaan way gacan qabtaan sharci bay siiyaan dibudejin bay siiyaan shaqo abuuray u abuuraan caafimaad iyo waxbarasho fria ayay siiyaan arrimahaasoo dhan xeerarkooda iyo xorriyaadka guud oo ilaalinayaanay aada uga faa'idaystaan shucuubtaasu marka arrintaanu marka arrin lagu colaadin karo dhammaan dadka kirishtanka ama xataa dadka yuhuudda ah oo aan dhibaatada iyagu dadka gaarsiinayn in lagu colaadiyo ma aha diintuna ma qabto guud ahaan dunida islaamka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa aada u saameeyey cadhada ka dhalatay hadallada madaxweynaha faransiiska emmanuel macro